magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo ay ku mid ta magaalooyinka dhiniga horumarka sameeyayta sanadagun yaa weliba hakabadahaya goobo lakatalgali inay markaasi wakhtiga nasiinyada laka qaada dhalinyarada taas oo saas oo kale ganacsatada magaalada iyoon araga hayaan iniyeta meel ku sameey karo fursado ganacsi skybox weliba iyo kumeeta goobo dhalinyarada ankoyasa iniyo wakhtiga badan iyo ka qaadanga taas oo laku helawa geemamka shalga diisan ee ciyaaro isaas oo kale dhiniga adeegyada kale ee dhalinyarada iyoon bahda koranga raashiinka fudud iyo kumid einga dhalinyarada hansho iyo xaafadoodha dheer ankukoyan xaruntanga taas oona sheentay xiisigelinta io asxaabtiyo kale oo meleesaya iyona sidaas oo kale iyo unkoyaan iniyo wakhtisho ka qaadanga welibana sky box iyo kitaale bartamaha magaalada baydhabo gaar ahaan afridoodka waxaana ku mida dhalinyarada meeleesaya ankoyow iniyo wakhtisho ka qaadanga iyo warbaahinta la hadali welibaniyo ku warmeena walyaabo iyo ku helayan xaruntan sky boxa xaafadda wadajiraad deganahay halkaa runta waxaa u imaadaa caawo kastaba markaa shaqada ka soo baxo oo entertainment ahaana u imaadaa meel aad u qurux badan oo maaragtaa buulkan iyo aad u jeclahay sidoo kale geemka meel aad u qurux badan oo dhallinyarta aad u jecel yihiin waaye anigana waa ka mid ah dadka aad faniga oo caawo kasta milig waaye meeshaan ka mid ah waxaa ka mid ah balayga ka mid ah waxaa ka mid ah jeeska wax badan ciyaaro fara badan ayaala ani saddexaysaa fakurid ku ah aada iskugu fiican ahay ani alxamar ahay oo xaggaa ku dhashay laakiin wax badana xag ku ciyaari jiray inta markaa joogay meesha keliya hadda baadhawa uu ka yaal halkaan waa yarajeyna aad iyo aad iskugu fiican aad iyo aad ugu duwan yahay bilyaar fana allah baalkan waa tirig maskaxu u baahan yahay aqoonu u baahan yahay xirfad iskiil kale u baahan yahay way adag tahay qofku inuu qof treenin aad baashaan mudu soo ciyaaraya aad u fahmi karo aad u fiican tahay aad iyo aad saa u isticmaalnaa anaga xifaaltan asxaab badanaa is balansanaa dhakhaatiiraas nahay baashaan trig badanaa ka faa'idnaa waa waxyaabo badan oo maaragta isku xujaasanaa jirto sometimes dadka aada oo geemka boolka aada inaa badis aa is leedahay qaraab iyo waxyaabo la ciyaaraa jirtaa qofka aan ku xirxiri kartid maskax badan oo waxaa ku jirto waa caadi ahayn inta wali inkooday damaashaad xaruntan aad aragahayto wali linka talagalay ini dhallinyarada kahow bedeladaan oo shaqada ciyaartooyda wax ka bandhikadaan ganaska qaadadaan oo inshada maskanfareesha ay la kooyaan marka dadkii oon tu furay oo dhallinyarada dhiirigeliyana maha nagaana wali eedan ka faraxsanaa inay xarun dhallinyarada kabaasha lasoo inshagada laandhuuli ka dheyla walka sabana ka dheyla laka faydhama lakada dahayo lina soo biyona ka faraxsanna marka dhallinyarada magaalada wali aragaasa dad badana oo inshaga meelin sifalanka damaashadahay marka eedan ka faraxsana inaan xaruntoyin habooqdo jeeka waana dadkin oo inta ka iyaarahay oo kahu bedeladow dhiibkunagada marka xarun oo manaqdaas dhahalgalle oo dhallinyaradana si filan ka faanaa
bismillah anoo magacay ka bilaabo maydheereen kaan maxamed aadan eeda maybu ahaasin dhawaaye ilaahay aan hadle meelasiaad araga hayte maydheereyhe skybox entertainment leere maylinkooyeehe magaagasi oo isuku muuqdo madadaalilinkooye intii oo lakaabeeyo oo geemamka kala duwan intii lakadheela oo kumid ay laadhooga buulka play stationka mayba ka jartee hejeeska inkastoo maybuu ahaa reer baydhaw anuu inkafay lahayn laakiin ilfiima taala may taale dugmada taala mayaale qaxwadiya taala shaayiga taala cabitaanka noocyadiis kala duwan marka maybuu ahaa oo dadka badan ama badinanta gee shaqeeya galabeeyadii ama habeenkii antamayankoyana antii oo maybu ahaa kanasda asxaabta badan liska kulaysa oo geemuunka badan liska balansada laadhuuga anku horeeyo oo meelo badan oo magaalada kumida leenka kooyow